walam takun qabla macrifatiha biana allaha caalima bikuli shayin yaksumuhu yaksumuhu nnaasu kaafiratan wainkaaru iqraaru bidalika bacda qiyami lxujati min usuli liiman wainkaaru cilmihi bikuli shayin kainkaaru qudratihi cala kuli shay hada maca anaha kanat miman yastaxiqu allawma cala dambi walihada lahazaha nabiyu sala allahu alayh wasalam waqala atakhaafina an yaxifa allahu calayka warasuuluh وhada اصل mqصud في غyri hada الموضع fqad تbayna أna hada الqول kفr wlakin تkفir qائlhi la yuحkmu bhi xatى yakuna qad balغhu min اcilm ma tqumu bhi calayh الxujaة alati ykfr taarikuha majmuع اfatاwa mjaladka koob iyo tobnaad afar boqol iyo labaiyo toban ila afar boqol iyo saddex iyo toban yani waxa uu tilmaamaya ibnu taymiya waxa u leeyaha caaisha um اlmؤminiina baa nebiga salى اlahu alayh wasalam habeen habeenaha kolba dhinaceeda ka weydi waa miiladeedii bay ahay markaasay taataabatay gurigu waa madoobaa waa weyday markay weynada soo baxday waa masaybsan tahay markaasay dabeedna dabadii warwareegtay oo ilaa xabaalihii markaysaa markaa ayay yani markaa ku dhawaatay oo waxay aragtay markaa yani nebiga sala allahu alayh wasalam xabaalihii markaa ku dhaway markaasay markay nebigii aragtay inuu soo socday markaysagaa kasii hor carartay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam adigu calaa kulli xaal halantaa nabiga dhex maray dabeedna markaasa waxa weeye waxay tidhi wax kasta oo dadku qariyaan ilaahay miyuu ogyahay markaasuu nabigu ku yihi ha marka caaisha waxay su-aashaa nabiga u weydiinaysaa u ibnu taymiya leeyahay may garanaynin su-aashaa ka hor wax kasta ay dadku qariyaan inuu ilaahay ogyahay gaaladna kumay ahayn ogaalka aynaytaa ogey ay jaahilka ka tahayna gaalo kumay ahayn laakiin marka qofka loo sheego dabadeed usuulul iimaan bay ka mid tahay rumaynta uu kaa rumeeya inuu ilaahay wax kasta og yahay wax kasta inuu ilaahay og yahayna waxay lamid tahay wax kasta inuu qaadir ku yahay oo awoodayo ayay lamid tahay marka waxaa dhici karta qawlku inuu noqdo yani gaalnimo laakiin ka yidhi inaanu ku gaaloobin ayaa suurowda mas'alada noocaasa ayuu markaas yani tilmaamay ibnu taymiya safxadana waa shee sheegna xadiidka kale datul anwaa baan usoo noqona laba xadiis oo markaa labaduba kitaab kusaabsan yihiin waa aragnay xadiidka datul anwaaq culamada badankoodu waxay arjaxaan in markaa kufriga aayaddu yani shirkiga xadiisku sheegaya yani xadiisku inuu shirkul akbar sheegayo de shirkul akbar xadiisku inuu sheegayo bay culamada badankood u badiyaan waxaana markaa u daliilaya in shirku akbar looga jeedo nabigu sal allahu alayh wasalam dhaar buu ku maray inay la mid tahay ijcal lana data anwaaq ijcal lana ilahan kama lahum aaliha marka tamaamul mushaabaha inay meesha taallo waxba aynay ku kala duwaneen labadu ayaa laga qaadanaya allahu akbar inaha sunan qultu waladi nafsi biyadi kama qaala ijcal lana ilahan kama lahum aaliha bimacnaa tan iyo tii reer banu israail codsadeen ilaah noo yeel macbuud aanu caabudino waxba kuma kala duwane waa isku mid culamada markaa sidaa ueeg akbar weeyaana waxaa kamida maxamed bin cabdilwahaab aqriya waxaa kamida maxamed ibn cabdilwahaab kitaabkiisa markaa kashfu kashfu shubahaat waa ku sheegay kitaabka oo waxa uu sheegay xadiidka marka la daliishado waxa uu leeyahay haddii marka ay samayn lahaayeen markii nabigu u diiday dabadeed way gaaloobi lahaayeen yani wuxuu tilmaamaya shaki akbar inay tahay sidaasa markaysa waa markaa yani mashaayik kalena ay u tilmaameen sida shawkani isaguna duru nadiifka caynkaas ugu tilmaamaya shirkul akbar inay ahayd ayuu tansiisinaya cadaynaya shuraxda kitaabu tawxiid hadday tahay cabdiraxmaan ibn xasan fatxulmajiidka hadday tahay waay tahay sir caziiz yani sulayman ibn ibnu cabdillaahi ibnu maxamed ibn cabdiwahaab saas iyaguna ugu sheegaya shirkul akbar inay ahayd abu butayn saas u sheegaya marka ahlucilmi fara badan baa sidaa u sheegay inay shirkul akbar arrinkaasi uu ahaa kitaabu tawxiid laftiisana waxa weya nowcan ma taraddud baa ka muuqda oo uu leeyahay yani mar waxa uu tilmaamaya shirki yani akbar inay ahayd oo jahli loogu cudur daaray marna hadal u eg shirku asqar inay tahay ayuu markaa ibn cabdilhab tilmaamaya lakin hadal kale oo sariix oo shirkul akbar uu ku tilmaamaya ayaa jira calaa kulli xaal mushaabahada qudheeda culamada markaa tidhi kama tilmaamayaana uma jeedaan mushaabahadu markaa dhammaanta inay gaalnimo ahay waayo mushaabahada wax markaa yani gaalnimoa baa jira oo haddii gaalada lagu shabaho wax gaalnimoa gaalnimay noqonaysa man tashabaha biqawmin fahuwa minhum waman yatawallahum fahuwa min man yatawallahum minkum fainahu minhum waman yatawallahum minkum fainahu minhum marka waxa weeye mushaabaho loola yimaado gaalada wax kufriya haddii laga shabaho waxay noqonaysaa kufri wax markaa macsiya haddii laga shabahana waxay noqonaysaa macsiyo marka waxa weeye cala kulli xaal culamaduna waxay u daliishadeen shayga shirkiga ee gaalnimada haddii magaca laga bedelaa inaynay marka waxba anfacaynin alictibaar bilmacaani la bilasmaa alcibratu yani alcibratu la tugayiru almacaani culamadu saas yadhaabay marka yidhahdaan marka waxa weeye shaygii shirkiga ahaa haddii lagu magacaabo wax kale yani markaa shirki kama baashinayso sidaas yadaa bay culamaduna u daliishadeen marka cala kulli xaal xadiiskaasi daliil buu u yahay alcudru biljahlina waa laga qaadanaya waxaana loogu cudur daaray yani jahligay ku sugnaayeen daraaddeed baa loogu cudur daaray waana siday culamadu uleeyihiin haddii markii dambe ay la iman lahaayeen way gaaloobi lahaayeen ugamana jeedaan oo ma tilmaamayaan in waxa weeye shayga kufriga ah orodka la yidhaahdo iyo yani samaynta la sameeya farqi kale laga tilmaami maayo laakiin waxay uga jeedaan waxaa markaa hore loogu cudur daaray jahliga sidaas yadaa bay uga jeedaan marka waxa weeye cala kulli xaal waxyaalaha culamadu marka aqwaasha kale ay marka mas'alada ku tilmaameenna aada bay u badan tahay aqwaal fara badan oo kalena marka culamadu waa leeyihiin mas'alada ay saas u sheegayaan ibnu xasmi waxa uu odhanaya fi hada alkhabr xadiiskii laysiyiinti abu daawuud iyo soo wariye nasaa-i iyo markuu soo arooriye fi hada alkhabr cudru ljaahili وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذلوا بالجهالة فلم يكفروا محلها مجلة النار أصل بقرية ثمانية الأصل بقرية قرية بمعنى وحروا في المامية لمن مركا يعني ليثيين لإذا ريب ليس أي النبي صلى الله عليه وسلم وريبية مركز nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yani markaa nin bay doonayeen in la qisaaso markaa dabeedna waxay yidhahdeen markaa nebigaa ka codsaday in markaa la iska daayo ninkii oo wax siiyo iyaga markaas iyo raalli ma noqotay ninkii wax siiyey markaasay yihahdeen may markaasu wax kala siiyey markaasay yihahdeen may markaasu wax kala siiyey raalli ma noqotay markaasay haa markaasuu markaa dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam yani dadkii markaa waxa weyan la hadlay markaasu yihi waa i yimaadeen dabeedna markaysa markaa yani waxaan raalli geliyey dabeedna waxaan ku yihi raalli ma noqoteen haabay igu yidhaahdeen warso sidaa ma ahay markaasay yidhahdeen may may ahay haddaba waxay lasoo kusoo waafaqeen markaasaa saxaabadu waxay isku hamiyeen inay nimanka laayaan nimanka nebiga beeninayaan maxay yihiin inay laayaan bay ku hamiyeen markaasuu yihi daaya haddana waxa wey waa kaxeeyey wax kalu soo siiyey markaasu raalli ma noqotay markaasay yihahdeen ha markaasu dad kasta uma sheego markaasay ha markaasu dadki u yimi nabigii baa u sheegay sala allahu alayh wasalam markaasay yidhahdeen raalli bay markaa noqdeen raalli ma noqoteen markaasay yihahdeen ha marka waxa wey xadiiskaasi wuxuu leeyahay khabarkan waxaa ku sugan fi hada alkhabari cuduruljaahili qofka jaahilkaa in loo cudur daaro wa anahu laa yakruju min alislaami bima law facalahu lcaalimu inaanu islaamnimadana kaga baxayn qofka jaahilkii hadduu wax sameeyo yani marka inaanu islaamnimada kaga baxay bima low wixii haddii uu samayn lahaa law facalahu alcaalimu mid wax garanaya uu sameeyo aladi qaamat caleyhi lxujatu xujadu ay ku quntay lakaana kaafiran gaal uu noqon lahaa liana haulaai laysiyiina maxaa yeelay kuwa laysiyiintii kadabu nabiya sala allahu alay waslam nabiga waa beeniyey watakdibuhu kufru mujarad beeninta nabiga la beeniyaana waa kufri weyi bilaa khilaafin dasmana khilaafsanayna kufri tahay lakin lakinahum bijahlihim wa acraabiyatihim cuduruu biljahaalati falam yakfur jahligaa loogu cudur daaro marka nimankaasi nebigu waruu sheegay bay yidhahdeen sidaa u sheegtay maaha oo yani waxa weeye raalli baan noqonay intay yidhaahdeen buu yihi nebigu raalli bay noqdeen war sawsaa ma ahay markaasay yihahdeen maya may ahay bimacnaa warkaad sheegaysa waxba kama jirto waxba kama jiraane been baad sheegaysaa macnuu noqonaya taasi waa kufri akbar iyadoo gaalnimo ay tahay haddana kumay gaaloobin nabiguna ma odhan ashahaato oo soo islaamo oo waa gaalowdeen oo caynkaas ma odhan ya marka in yani qofkii jaahilka ahaa in loogu cudraariyo jahliga wax gaalnimo oo qofka markaa yani kale ee garanaya uu ku gaaloobi lahaa in isaga dhici karta in loogu cudur daaraa laga qaadanaya xadiidkaas ibnu xasm wuxuu ku sheegaya maxallaha waa kufri jahli lagu dhaafay waa ka yidhahdeen qof rijaal laguma dhaafay inkaa lala yimiye ibnu xasmina ma haduu soo baxay saw kaa sheegayo markaysaa markaa qabla qurun ibnu taymiya markuu istiqaasada shirkiyada ka soo warramay wuxuu yihi waman asbata ligayri illahi maa laa yakunu ila lilahi fahuwa aydan kaafirun ida qaamat calayhi alxujatu alati yakfuru taarikuhaa majmuc fataawaha mujaladka koowaad boqol iyo laba iyo toban yani waxa weye istiqaasa shirkiya markuu kasoo hadlay bu wuxuu yihi ciddii usugta ilaahay ilaahay yani marka ilaahay cid aan ahayn ciddii usugta wax ilaahay oo keliya mooyaane cid kale aan loo sugaynin waa cibaadadii waxa lamidka ah iyo ifaadkii fahuwa aydan kaafirun isaguna waa gaal laakiin waa goorma idaa qaamat caleyhi alxujatu alati yakfuru taarikuhaa waa hadday ku qunto xujadii markaa qofkaas ka tagaa u gaaloobayay hadday kuqunto ibnu taymiya waxa kale uu yihi wanaxnu naclamu bidaruurati ana rasuula اlahi sala allahu alayh wasalam lam yashrac liummatihi an yadcuu an yadcuu axada min alamwaati la lambiyai wala asaalixiina wala gayrihim la bilafdi listiqaasati wala bigayriha kama anahu lam yashrac liummatihi alsujuuda lilmeyiti wala ila gayri meyiti wanaxwi dalika bal naclamu anahu naha can kuli ali can kuli hadihi lumuur وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم جاء أصحاب الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الرد على البكر أي شخص يعني وحوي هذا الكلم الطيب وهذا المشهور عنه وغردنا إياه من استهمي عالي اسمودي وكتب قرد شري وبكري لأولن شري والشافعي أها ويلي استغاثة وابنان تحت waaba ahlu tasniif oo kutub buu koraya ninkaasuu radinaya kuweena waaba mustawa dhaanay qubuuriyada inaga inala joogta waa ka mustawa roona marka kuwaasu marka waxa weeya ayuu la hadlayaa markaasu wuxuu leeyahay annagu daruuro waxaanu ku ognay nebigu inaanu ummadiisa u sharciyey an yadcuu inay bariyaan axadan min alamwaati ila alambiyaai wala asaalixiina walaa kayrihi cidinaba cid dhimatay inay baryaan inaanu nebigu sharciyeyn oo ummadiisa u sharciyeyn daruuranu ku ognahay oo waa arrin aanaan ka shakiyin karin lafdi istiqaaso iyo lafdi kale toonna in lagu bariyo nebigu ma sharciyeyn sidaanu nebigu ummadiisa ugu sharciyeyn mayd in loo sujuudo ama cid kalean mayd ahayn oo makhluuqa in loo sujuudo sidaanu nebigu ummadiisa ugu sharciyeyn ayaanu taa kalena u sharciyeyn laakiin waxaanu ognahay inuu yani markaa nebigu umuuraha diidi jiray oo reebi jiray oo shirkigu ilaahay xaalaadnimay ay ka mid tahay baan ognahay laakin lighalabat ljahli waqilat lcilmi biaahaari risaalati fi kasiirin min almutaakhiriina lam yumkin takfiruhum bidalik ha yeeshee markaa jahliga badnaanshihiisa daraaddeed iyo cilmiga yaraanshihiisa daraaddeed raadadkii risaalada markaa ay u aqoon leeyihiin uu yar yahay fii kasiirin min almutaakhiriina in fara badan oo mutaakhiriinta kamida ay ku yaraatay lam yumkin takfiiruhum bidalika may suuroobin taas in lagu gaalaysiiya xataa yatabayana lahum maa jaa bihi rasuul sala allahu alayh wasalam ilaa loo cadeeyo ama ilaa xataa yatabayana ilama ayaa u cadaato xataa yubayana iyo xataa yatabayanay culamadu ku murin jireen oo culamada qaarkood baa isku radiyey baa layihi xataa yubayanu yihi ma odhane xataa yatabayanu yihi culamada qaarna waxay ka qoreenba kitaab sida markaa sulaymaan ibnu sixmaan oo kale laakiin masalada noocaasa waxa kollay i muuqata inaan wax farqiga udhaxaynin yubayana hadii la yidhaahdo iyo yatabayana in la yidhaahdo waayo bayaankaas iyo shayga haddii la caddeeyo qofkii waa u caddaanaysaa bayaankaasiy hadii la haddaan la cadayna qofkiina uma caddaanayso shaygiina lama cadaynin bayaankii kaafid ahaa marka waxa weeye yani wax farqiga oo marka hadda yani markaa keensanaya ma jiraan anoo saa ufahmay waxaan arkay culamada qaarkood iyaguna saa tilmaamay sida markaa rashiid rida tacriiqaadka u ku leeyahay majmucat rasaa'il wamasaa'il annajdiya waxa uu leeyahay isaguna farqi uma dhexayso waayo bayaankaasiy hadii la caddeeyo waa caddaanaysa waxaanay tahay qofkan qalbigiisa ma ogin oo inagu qalbigiisa ma daalacan karo culamada markaysagaa raddiga ka qoray ama kitaab ka qorayna waxaa dhici kartaa inay u fahmeen in laleeyahay qofka markaa ilaah qalbigiisa la ogaado inay u caddaatay yacni sidaa looga jeedo ee waxaa laga tilmaamaya umuuraha dawaahirtee muuqata ayaa wax lagu dhisaya culamadu qaaciday sheegaan in alxikmata idaa khafiyat aw intasharat culliqa alxukmu bimadilatiha xikmada waxaa la yidhaahdaa xikmadu waa maxay waa waxaa ciladu cilo sababteeda u noqotay wahiy alatii min ajliha alwafu jara cilata xukmi cinda kuli man jara ba saxbu lmaraaka odhanaya yani waxa weeye cillo waa xikmo waxaa la yidhahdaa waa ta markaa shaygu uu sabab yani aawadii u noqday cillo cilladu ay u noqotay ciladii xukunka taasaa waxaa la yidhahdaa xikmad masalan tusaale soo qabo waxaad soo qaadaa masalan yani qof baa sadcaalay soon baynu hadda ku jiraa soonta marka aynu ku jiro safarki wuxuu iska leeyahay mashaqo waxa inoo banaan safarkii ama sadcaalkii in la afuro ayaa banaan iftaar baa banaan xikmada looga jeeday haddaba maxay tahay xikmada looga jeeday waa rafculmashaqa dhibaatadii baa la kor yeelaya oo dhibkii baa laga kor qaadaya haddii haddaba dhibaato in la rafciyaa lagu talagalay sow maaha haddii la yidhahdo rafcumashaqa xukunkii lagu xurayaayo kay dhibaato safar ku yahay ha qasriyo sala salaadii ha qasriyo soomkiina ha afuro kaanu mashaqo ku ahayna yaanu marka afurina yaanu qasrinna de waxaa dhici lahayd marka waxa weeye ikhtilaaf fara badan dhibaato fara badan baa iman lahayd oo xataa waxa weeye lagama dhibbaxeen fatwadeeda oo waxa weeye marka dhibaatada markaa safarka ay ku dhibaatoonaya dadku waxay ku kala duwan tahay sahayday wataan awoodoodu siday tahay aaladda iyo rakuubka ay wataan waxyaalaha noocaasa ayay ku kala duwanaanaysaa mid baa laga yaaba masaafo dheer inuu safro aanu dhibaatoon oo de hadda diyaaradeed baa la raacayaa oo de beledkan ay kaa dejinaysaa ya yani waxa way dhici karta midna waa rafaadaya waa lugaynaya waa dhibaatoonaya waa haraadaya waa gaajoonaya oo bacad iyo dhibaata ayaa habeenaya marka dee kala mashaqo badan marka waxaa dhici karta safar dheer inaan lagu dhibaatoodo safar gaabana lagu dhibaatoodo oo dadkii baa ku kala duwan isku xoog maaha isku karti maaha isku awood maaha dadkii waa kala duwan yihi marka maadaama sidaas yadaa ay tahay rafculmashaqo haddii xukunka lagu xidhi lahaa dhibaataa ka dhalan lahayd xukunkii rafculmashaqo laguma xidhine maxaa la yihi maxaa madino oho loo silaama ina alxikmata idaa khafiyat xikmada waxaa la yidhaahdaa hadday qarsoonaato noqoto wax kafiyo qarsoon aw intasharat ama ay faafto oo nisabkiiyo idaafaadka isku khilaafto ay kala duwanaato oo zayd iyo camar marka loo eego ay ku kala duwanaato xukunka waxaa lagu xidhaa waxa loosilaanka u ah culliqa alxukmu bimadinatiha xukunka waxa la maxaa loosilaan u ah oo culamada odhanaya safarka laba marxalo ayaa markaa lagu qaydaya waxay leeyihin loofilaan mashaqadii waxa u ah labadaa marxalo kuwa saddexba saasay le-eg kuwa mutlaqu safar iyaguna saasay le-eg yani caynkaasay leeyihin wixii loofilaan u ah baa xukunka lagu xidhaya haddii wuxuu qarsoon yahayna xukunkii loosilaankaa lagu xidhaya oo masalan qofkan inuu xukunkii u cadaaday iyo inaan u cadaan inagu qalbigiisa ma ogin laakiin waxaanu odhanaynaa bayaan kaafi oo isagoo kale fahmi karo oo uu luqo fahmi karo iyo istilaaxaad iyo ereyo u fahmi karo lagula hadlay ya haddii wax loogu cadeeyey waxaa la odhan karaa markaysaga waa u caddaata ee dhuhi ka tuuraya ya oo qofkii marka hadduu inoo yimaado ihahdo marka waxawaay yani masalan xaakim baaba jira masalan kasoo qaad xaakim muslim oo xuduudii oogaya oogaya xaakimkii baa wuxuu soo qabtay qof qofkii markuu soo qabtay bu wuxuu markaa yihi waxaad ku jirtaa waa riddo yani marka wixii waxay u baahatay iqaamat lxuja xujadii baa qofkii lagu oogay wuxuu yihi markaysaga xaakimo maxaad igu dilaysaa aniga waxba ima caddaan waxaa leeyahay anugu qalbigaaga ma ogin laakiin adoo kale bayaan ku filan waa la caddeeyey baa la odhanaya oo adigoo kale miduu wax ugu caddaadaan iyo afku fahmayo waa loogu sheegay oo waa loogu caddeeyey shubahaadkoo dhanna inay ka dafcido waxay ahlu diin awoodi karaysa bimacnaa qudro u leh oo bimacnaa waxa weeye u munaasiba ayay ahayd saas yadaa baa lagu odhanaya marka waxa weye calaa kulli xaal haddii bayaankaas iyo la caddeeyo waxaa la odhanaya oo u caddaatay baa la odhanaya binafsi amri ha u cadaato ama yayna u cadaan saas iyada ayaa la odhanaya mas'aladan ishkaal baa la soo arooriyey oo ay soo arooriyeen dadka qaarkooda waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa dariiqo iyo markaa maslaxo uu dacwada u maray buu uga jeeday ibnu taymiya laakiin ugama dan lahayn xukun sharciya inay caynkaa tahay ee wuxuu uga jeeday inaan gaalaysiiyo ma suurowdo oo dee dhibta ka imanaysaan ka baqayaayo in layga diro iyo in layla dagaalamo iyo in la dilo iyo wax lamida marka waxa weeye si uu usoo dumo ayay ahayd ta'liifku isticmaalayo dadka kusoo dhaweynayo laakiin ka noocaas waxa wey waa baaqi hadalkaba keliyana markaa ma aha hadalka markaa cudurdaarka laga qaadanaya inufayi hadallada kale xataa kudada waa laga qaadanaya waxaanu sheegay inay caam ku tahay masaa-isha waxa weeye hadday tahay yani usuul iyo hadday furuuc tahay inay caam ku tahay waxa uu qofka loogu cudurdaaraya oo inay ku gaarahayn oo keliya masaa-isha markaa camaliga ah ee masaa-isha ictiqaadiga ugu dheeya in cudurdaarku geli karo oo waxa weeye hada maca ani daa'ima waman jaalasani yaclamu dalika mini ani min acdam innaasi nahyan can an yunsaba mucayan ila takfiirin watafsiiqin wamacsiyati ila ida culima anahu qad qaamat calayhi xujatu bisaniyati alati man khaalafaha kana kaafiran taarata wafaasiqan ukra wacaasiyan ukra waini uqariru ana allaha qad basara lihadi ummati khaطa'aha wadalika yacumu alkhaطأa fi lmasail alkhabariyati alqawliyati walmasail alcamaliya yani masaaisha khabariga ah iyo masaaisha camaliga ah iyo masaaisha khabarka ee la ictiqaadinayo la odhanayo jirkaba caan bay ku tahay mujaladka saddexaad ee majmuc fataawaha laba boqol iyo sagaal iyo labaatan hadal horena waa soo maray oo khata ummadda markaa dhaafitaanka loo dhaafaya inuu yahay yani caamun cumuuman maxfuuban cumuuman la khasisin inay tahay buu markaa sheegay marka masaaisha o dhanna inay saa caan ugu tahay buu markaa sheegay waxaa kalo wuli faman kana min almu'miniina mujtahidan fi albi اxaqi waakhطأ faina allaha yakfiru lahu khaطأhu kaina man kan sawaء kana fi masail الnadariyati aw اlcamaliyati hada aladi calayhi aصxaabu الnabiy salى اlahu alay wasalam wajamaahiru aimati اlmuslimin wama qasamuu almasaila ila usuli yakfuru biinkariha wamasail furuuci wamasail furuuci la yakfuru biinkariha wamasail furuuci la yakfuru biinkariha yani hadalkaana isla mujaladka saddexaad ayuu ka odhanaya safxadda saddex boqol iyo lix iyo afartan marka waxa weye cala kuli xaal yani masaa-isha yani shaikh islam ibnu taymiya hadalkan oo keliya kuma sheegin hadallo badan oo kalena waa ku sheegay oo waxa weye waa ku tilmaamay marka waxa weye cala kuli xaal hadalkana dariiqo dacwadeed ma ahayn waxay ahayd xukunkii sharcigu tilmaamayey culamadu masaasi u fahmayey waana siday culamadu usoo qaateen oo marka waxa weye cabdi iyo culamadi markiisa markaa nafdiyiintu waxay usoo qaateen inuu marka ay tahay yani xukun sharciya oo misbaxu daraamka oo kale waa kusoo aroorinaya hadalkaas markuu kusoo aroorina hadal dheer buu ku tacliiqinaya cabdulatiif mufti adiyaar najdiya dabeedna wuxuu odhanaya wa shaykhuna raximah llahu qad qarara hada hada wabayanahu wifaqa liculamaa ummati wاqtidaan bihim walam walam yukafir ila bacda qiyaami اxujai wa duhuri daliili yani sheika iyagu maxamed bin cabdilhab buu ujeedaa awoogi ah yani waxa uli muu gaalaysiin mooyaane xujadu markay caddaatay dabadeed mooyaane ka hor ma gaalaysiin walam yukafir ila bacda qiyaami اxujai wa duhuri daliili xata inahu raximah llahu tawaqafa fi takfiri aljaahili min cubaadi اlqubuuri ida lam yatayasar lahu man yunabihuhu misbaxu daraamka ayuu ku odhanaya hadalkaas ayuu ka odhanaya isagoo keliya ma aha inankiisii cabdillaahi ibnu ashaykh maxamed ibn cabdilwahaab isaguna waxa uu yihi sulaymaan ibn cabdilcaziz saaxibu taysiir aabihii oo yani cabdillahi ibn shaykh ah walaa nukafiru ila man balagatu dacwatuna bilxaqi wawadaxat lahu lxaja waqaamat calayhi alxujatu alxuja yani xujadu ciday ku quntay mooyaane cid kale gaalaysiin mayna buu leeyahy cid kale ma gaalaysiinayo ayuu leeyahy dacwadaydu ciday gaadhay oo xujada ku quntay ciddaasu weeyaan ciddaanu gaalaysinayna xataa aimadii kale dacwada natijiyadu saas iyada ah ay iyaguna markaysa markaa ku wadaan oo ay marka waxa weye markaa ay mareen marka kuma gaaraho keliya dariiqo dacwadeed ma aha ee waxay ahayd miday culamadii natijiyiintuna saas iyada u qabeen ayay marka ahayd wakadalik waxa uu odhanaya alqaadi abubakr ibn lcarabi فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعدل بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر صاحبها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمع عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر ولا تأمل يعني مركز هذا كان صريح وحكية هاي شيء كفر جاءها إن الإسلام تتجاهل على خطأ لو أحد صار يعني صارت المنظر فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا يعني مركا مدة وحو جري وحي كتاب سيئ هذا الكريم والصدق الأصغر oo hadalkan hadalka ka horeeya ayay shirko asqar iyo wax ku saabsan markaa kaga hadlay markaa dabeedna uu ka baxay oo hadalkan kale ayuu galay marka wuxuu doonay inuu taa u celiyo uu yihahdo shirkul asqar weeyaan shirkul akbar uu lama jeedo laakin samaacaasi waa batil oo sidaas marka waxay muraadkiisa ma aha waayo wuxuu kuleeyahy faljaahil walmufti min hadi ummati walaw camila min alkufri washirki ma yakunu saaxibuhu mushrikan aw kaafiran shirkul asqar baa mushrika ama kaafir lagu magacaabaya yani waxa weeye waa yani xuja markiisa marka waa yani liidato wey yani markaa taxriif hadalku marka mashaayikh iyo culamada la taxriifinayo weeye fainahu yucdaru biljahli walkhata xataa tatabayan lahu cidatu lati yakfuru taarifuha yakfuru taarifuha wixii wuxuu uga jeedaa yani markaa shirkul asqar yani waxa wey waa markaysaga taasi waxay tahay markaysaga mid taxriif ah oo hadalkii markaa culamada la taxriifinayo weeyaan waxaan baraarujinayaa risaalo ku taala kitaabka la yidhaahdo caqiidat lmuwaxidiin akhirkiisa oo la yidhahdo aljawaab almufiid fi xukmi janib tawxiid risaalada noocaasa oo nin misri qoray risaaladaas waxa weeye waa risaalo yani marka waxa weeye baxsigeedu yani aanu fiicnayn oo uu ka buuxo taxriif hadalkii culamada la taxriifinayo o la bedelayo uu ka buuxo markaysa marka istidlaalaad baatila ay ka buuxaan oo nusuusta sharcigaa si aan marka yani sawaab ahayn loo daliishanayo yani markaa siyaalaha noocaasa ayaa aada ugu sugan taxriifka markaysan oo aad loogu bedlaa ninka odhanaya waxa weeye waxaa looga jeedaa shirkul asqarna waa isaga shirkul asqar baa looga jeedaa ninka odhanayana waa isaga waxaa dadka lagu qalbay kitaabkii caqiidat muwaxidiin risaalada lala taabaco sioona fatwo markaysaa ama hadal loo nisbaynayo been abuur aan filayo inay tahay oo yundaas loo nisbaynayana xagga hore lagu soo daabacay aan wax saxeixa lahayn oo waraaqihii markaysaga waa markuu rasaaisha taqriidinayo ammaanayo waraaqo markaysaga form gaara leh oo marka waxaway istaaga ku yaallo oo raqam leh oo yani marka ayaa lasoo qaadaa oo marka dambe shaabadiisii markaysaga markaa leh kullu daalika waa ka maran tahay marka waxay u eg tahay musawar inay tahay saxeix ma laha warqadii formka lahayd ee gaarka ahayd ee markaysa markaa la yaqaanay uu wixii markaa yani xasiiskiisa ka soo baxaa warqad baa laga reebaa warqadda qofkaa la siiya waraaqahaas markaysaga form bay leeyihin oo xagga sare cunwaankii baa ku yaalla oo inay markaa riyaasatu ifta iyo markaysaga ay leeyihiin ayaa xagga hore markaa ku yaalla marka waxa weeye midna meeshay ku haraysaa midna qofkaa markaa waxaa la siinaya oo raad la raacay numberna waa leedahay kullu daalika waa ka maran tahay waxay u egtahay markaysaga inay tahay totary yani markaa sheika markaysa markaa laga soo tari gareeyey dabeedna markaysa markaa la yihi risaaladaasi sidaas rawaadka ku hesho oo ku hirgasho marka risaalada ayaan lagu figsoomin abaatil badan baa ku buuxda waxaa kamid a waxyaalaha cudurdaarada laga dhiganayo in waxa weeye uu daliishanayaba aayadii miisaaka xujaduba inaynay risaalada kusugnayn miisaaqa ay kusugnaatay aanu sunana waxaa ma qabo iyo caqligaa lagu garanaya markaysa markaa yani shirkigu inuu xun yahay marka caqliga halagu garsan de lakin ma takliif baa ku xidhan takaalifta sharciga ku xidhan tahay ahlusunna waljamaca ma qabaan takaalifta inay caqliga ku xidhan tahay ahlusunna waljamaca ma qabaan marka waxa weye waxyaalo fara badan oo aan islahayn oo badan oo laga buuxiyey baa jira taxriifaad fara badanna waa ku jiraan marka waxa weye risaaladaasna iyadana marka ka taxadira maxamed ibn cabdilwahaab aqwaal fara badan buu leeyahay oo ugu cudur daarayo ruuxa markaa jaahilka shay markaa kufriga ku dhaca horena waa usoo sheegnay وأma ma dakra الأعdاء عanي an yukfir bالdن وبالمواalaaةi aw yukfir الjahل اladي lam تqم عalayh الxujaة sاrيa بurtاn cظيm yuriiduna bh تnfir الناasi عan diin الlahi وrasulih horaynu usoo sheegnay hadalo badan oo kaana wuxuu ku sheegay cidduu gaalaysinaya int inay tahay ciday marka intay u cadaatay yani markaa u cadaaday yani xaqu u cadaaday dabeedna marka isaga ka gaalowday ciddaa inay tahay cidduu gaalaysinaya umadda badankeeduna sidaas ma ahabu marka waxa weye cumuumka muslimiinta de inay asalkii islaamnimo ku baafi yihiin buu u qabay ruuxi gaalnimo cadla yimaado mooyaan tawaqafkiiyo marka waxaa qabtaan yani maxamed cabdiwahaab ma qabin zuur iyo been abuur baa markaysaga maxamed cabdiwahaab halkasta u nisbaynaysaa yani waxaanu odhan aa u nisbaynaysaa masalan risaaladan waxaa la yidhahdaa usuul wa dawaabit tafsiir waxaa qoray cabdulatiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan ayaa qoray durar istaniyana waa ku jirtaa mujaladka koowaad bay ku sugan tahay oo ku jirtaa waxaa markaa u odhanayaa markuu ka waramayo waxau odhanayaa markaa nimankii ibn cabdilwahaab u nisbe sheegtay oo gulaata tafsiirka ahaa waxa uu yihi fakashaftu shubhatahum وأدحبت حجة ضلالتهم بما حضرني في المجلس وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسوله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان وكل طائفة من أهل المذاهب والمقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم وحرصونا يا هو الكاف يعني حوالي صفحة الثانية صبان إلى لحية صبان جرر السريان ومجلد في الكواد وفي الشهادة صفحة ما حسوستون وحكى الشيخ مركز شريف في مسؤول الله بالليل يعني مكة قسم الشرية حرمينك أو شريف كسر يدم حد من قلت دعلميته وحي قلت شوارد وحن قلت دعلمية يعني وحي علماء السوء فقين شهادتين كوكية من قلت دعلمية أركان علماء السوء قلافين من قلت دعلمية ويعني مركا عن قلت دعلمنا يعني لكن عدي كتب كأس يعني كما قالوا سيني لكن وحن قلت قالوا سيني قلت دعلمية وحوي وشهادتين وحول ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان وأيضا نكفرهم بعد التعريف إذا عرف وأنكر يعني الرسائل الشخصية أي كتبتان أو حول يعني مجموع رسائل ومؤلفات الشيخ يعني مجلة شخص الضرار الرسائل الشخصية أي مرة كتبتان مسألة ذاتنا أو جوابها الشريف سمرتي تشوارينا marka waxa weeye ala kulli xaal hadallo fara badan oo macduhaad leeyahay oo shartinayo rajada inay gaadho yani marka uu shartinayo saas yadaabay jiraan culamaduna saasay u fahamsayyihiin adiladaana waa leedahay shirkuna kuma gaaraho kale shirku lcibaada xataa waxa weeye marka yani sifo ilaahay inkaarka la inkara waa shirki waatay culamadii salafku yidhahdeen sheekhu lbukhaari oo kale abu nucaym may waxaan leeyahay nucaym ibnu xamaad nucaym ibnu xamaad alkhuzaaci waxa uu yidhi من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من تشبيه أما تشبيها وحولي يعني مركا وحولي نعيم بن حماد شيخ البخاري كيف ذكره فيما تكون شبه إلهي خلقه سوى قالوا به kuwa ilaahay wuxuu ku sifeeyey isku sifeeyey ama rasuulkiis ku sifeeyey ka dabtiraana waa gaalow marka tashbiiha iyo juxuuska sifada ilahay in la inkiro iyo in ku khalqiga u shabaha midooda waa shirki waa shirki weyi marka waxa weeye cala kulli xaal yani marka cumuumkii halkaas iyaduna saasay uga mid tahay waxyaalaha loo daliishanayo ayay markaa ka mid tahay culamada aqwaasheedu way iska fara badan tahay wax fara badan bay culamadu markaa sheegeen oo marka masaa-isha ay ku tilmaamayaan hadalkeedu waa badan tahay shubhaadka markay jira masalada kusoo arooray jawaabta laga jawaabayaana yani waxa weye wakti badan bay keensanaysaa abubutan baa kamid a ragga la daliishado waxa uu tilmaamaya isaguna aqwaashiisa qaarkood in marka ay sardi tahay in waxa weeye markaa qofku in wixii ay xujadu ku ooganto oo waxa uu yihi arraddu cala alburda yani marka risaaladiisa ah وليعلم أننا لم نجتري على تفسير من وجدنا في كلامه ألفاظا شركية كصاحب البردة وأمثاله وهذه زلات عظيمة ربما لو نبه عليها لتنبهوا ولنسب الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا يعني وحوا في المرية إنهم استبدع ليسين إنهم نقع كلمة وحشر في أقواش هذا كلية إنهم نقع ليسين أي مركة في المرية ساس يرى في المرية صفحة صدبا إلي وعفرت ورد على البردة أبو بطين وليه وساس بشيرية أقوال ترى بدنا أبو بطين وليه نواتران لكن وحوي على كل حال أقوال اختلاف صنبا مسألة من كل إيه كل أبو بطين حتى يحوي أقواش اختلافان أقواش علماء كلا اعتماد كلا اعتماد يا أيام مركا فوق كلا مركا وحدي كرتا إن وحوي لا مرحلة الصمر إليه تهي وحكى الأسول توني كرتا إن وحوي مركا قصور عبارة مركا كلا مركا يصير وغنى علي عبارات مركا وحوي يعني إن نوع الضرين لقيتها من كرايو in markaa sida qusuur cibaaradii inay ku jirto laakiin aan uga dan lahayn cudurdaar la-aan aan uga dan lahayn ayaa surowda marka waxaa masalada alcudru biljahli waa mawduuc bakmi oo ballaaran laakiin kelimaadkaas baan hadda kaga gaabsanayaa oo aan marka waxawey kusoo dabagabaynaya waxaan marka culamadu yani marka ay qabaan in waxa weeye qofka marka jahliga in loogu cudurdaarayo laakiin macnaheedu ma aha jahli kastaa loogu cudurdaarayo masalada hala fahmo oo masalan jahliga loogu cudur daaraya waa nooc jahliga ka mida laakiin jahli kasta cudurdaar ma aha oo qofkii waxa weeye haddii markaa xujadu u ooganto ama markaysaga madinadii cilmiga uu joogo ama markaysaga waa markaa yani tawxiidkii markaa la cadeeyey oo dalas tawxiidkii cadaaday oo ehelka ugu waaweyni markaa tawxiidkii ay cadaynayaan dalaskaasoo kale markaysaga waa markaa ciddii shirki faafinaysa waxaa la ohanaya waa kufaar ama mushrikiin waa la ohanaya مثلا سعودي وكالة دعوة التوحيد أي هرجة شيء أو مركي تمركا يعني السنة أي ظاهر تاي أو أي غالب تاي علماء هل يهبين أي شيء يعني يعني عنده حوالي مركا shirkiga markaa la imanaysa ee ku dhegan waxyaalihii shirkiyaadka iyo qubuuraha markaa cibaadada iyo qubuuraha la caabudayo taqarubka loola imanayey yani markaa cidda ku dhegan waa la odhanayaa mushrik weeye ama waxa weeye markaa beledada markaysaa markaa aynay sunadu daahir ahayn ee waxa weye bidcadu ay badan tahay ahlu bidcu ay haalib yihiin ee iyagu markaa gacanta sare ay leeyihiin yani ka noocaas oo kale ah ruuxii jaahilka ahaa yani xaq iyo baatilkii ma kala garan karo xaq iyo baatilkii sida ugu kala gartaa waa adag tahay waayo waa nin baa beri yidhi baa la yidhi markiisa waa markaa oo adigu waxaad ii sheegaysaa buu yidhaahday yani qaala allahu iyo qaala rasuuluhu baad leedahay halkeedna markaysaa maxamed rabiic qaala allahu iyo qaala rasuuluhu buu leeyahay aniguna waxa weeye ruux jaahil ah wax alla waxaan garanayaa ma jirto sidaan ku kala garan karaa kiina ruu sheegaya iyo kiina markaa been sheegaya mid waliba waxay mad madow badan bu aniga iga yahay bal anigu sidaan ku kala garanayaa kiina xaq sheegaya mid waliba markaysaa qur-aan waa akrinaya ya marka ruuxii jaahilkaa si kukala garan karo waxa wey waa shay markaysa markaa yani cusrigeeda la wey marka ka noocaasoo kale in la yaha looma cudur daarayo waa mid gariib ah waa qowl markaysa waa markaa baciida wey qowlka noocaas in la yaha looguma cudrayo oo looguma cudur daarayo waa mid baciida wey aimada islaamkana waxaa la arkaya isagoo marka iyagoo u cudur daarayey oo haddii khulafadii cadaasiyiinta yani iyagoo kufri akbaran la yimi oo dadkii ku cambaaraya ayaa imaam axmed ibn xambal iyo aimadii kale u cudurdaarayeen oo ay marka waxaway u sharax xumayeen oo naxariis ilahay uga baryayeen oo ay u ictiqaadsanayeen inay xukaam muslimiin ay yihiin maya waa raayad markaysa waxay noqotay raaya kaafira ama markaysa marka waxa weeye xukunkii xukun gaal uu noqday gaalnimo ah oo marka waxa mujtamac jaahiliya weeye oo iska daayada kuwan gaalaysiin baanu gaalaysiinaynaa lama odhan ee waxaweye imaam axmed xambal iyo aimadii lamidka ahaa may gaalaysiin kufri cadna waa la yimaadeen kufriguna kufri asqarayna aan ahayn horeyna usoo cadayno uga soo warrano usoo sheegnay marka waxa weeye taasina waxa weye waxyaalaha kusii isinaya waa la mid marka xujada oogista la oogaya waa shay cusrigeeda le qof markaysaga cilmigiisa uu yar yahay oo shubaadka aan xallin karin oo ka jawaabi karin oo marka uu xaraf ka jawaabo markaa laga yaabo talabaad inuu ku mergerayo inuu yidhahdo xujaan ku oogay oo labaan ku akriya laba daliil baan u sheego xujadaan ku oogay yani taas marka xujo oog ma ah ibn xajmi waxa weye xujada oogitaankeedu waa in markaa qofka xujadii gaadho oo aan wax uu ku muqaawadla in waayo bimacnaa isxaam waa in lagu sameeyaa qofkii oo shubahaadkiisi oo dhan la ibtaaliyaa oo xaqii lagu cadayn karaa oo xaqi marka uu waaqif noqon karaa oo waxa weeye marka inda iska tuur mooye xaqi uu cadaan karo tan noocaasa marka waxay tahay waxa weeye markaa yani iqaamat alxuja taasay noqonaysaa waa in marka waxa weye bayaanku bayaan kaafiya waa inuu yahay oo marka madinadu ay u tahay xujada qofkaa inay u caddaatay walow fii nafsi amri isagu yaanu fahmaynba oo u caddaanbe yani marka haalibu dani ay tahay xujadu inay caddaatay oo markaa masalada u beyni noqotay sidaas yadaa waa inay tahay ayaa marka waxa wey shardiga markaa u yahay marka cidda xujada oogeysa waa xujadii garanaysa xujadii markaa ka baatilkii ka jawaabi karaysa shubahaadkii gudin karaysa xaqa cadayn karaysa laakiin qof waxa weeye ishkaalaad isagaba ka geli karaa yani waxa weeye oo aan xaqi u cadayn yani marka amaba laga yaabo isagu muqallid inuu ku yahay oo marka waxa weeye wax badan ba aanu ka garanayn oo shubahaadkiisa aanu xallin karaysa xaqi ma cadayn karo xujadiina ma oogi karo imaam axmed ibn xambal iyagoo marka waxa wey masaladii ka hadlay ayaa haddana waxay islahaayeen wararmaan xujadi markaa caddayn oo cudurdaarki ay baarbaarayeen marka taana waxaa ku sugan ahlusunna yani yacrifuuna alxaqa wayarxamuuna alkhalqa yani xaqana waa garanayaan khalqigana waa unaxariisanayaan laakin ahlulbidacu la lxaqa yacrifuun wala alkhalqa yarxamuun yani marka xaqana ma garanayaan khalqigana unaxariisan maayaan khalqigana unaxariisan maaya inay waxa wey iyagu isgaalaysiiyaan ba markaysa harisu yihiin oo waxa weye marka iska daa cid kale labadi masale isku khilaafta inay isgaalaysiyaan bay haysiin marka waxa wey ala kuli xaal masaladaasina saas yadaa weye qodob aanan soo dhaafay baan dib ugu yar noqonaya mala as-ilana waa jirtaa baa laga yaabaa qodobku wuxuu yahay mas'alo aynu hore u tilmaanay oo aynu waynu ka hadlaynaa oo markii dambe aanan saaban baa jirta masaladaas waxa weeye maa yanqudu liimaana yastawi qaliiluhu wa kaiiruhu wixii iimaanka burinaaya intiisa yar iyo intiisa badan waa ismid qaacidadaas waa qaacida ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen waana qaacida muhima qaacidadaasaan doonaya inaan yaro tawdiixiyo dabeedna hadalkaan ka badan qaacidadu waxay tahay iimaanka wixii burinayaa intiisa yar iyo intiisa badan waa is waa isku mid oo bimacnaa isku sibay u burinayaan qaacidada ahlucilmiga qaarkood baa yidhi maa yanqudu liimaana yastawi qaliiluhu wa kaiiruhu fii kawnihi naaqidan xaysiyadee ama geestee u iskaga mid ka yihiin xagga inuu iimaanka burinayo iskaga mid ka yahay geesaha kale ma aha oo ruuxa markaa waxa weeye macsidii marad fara badan la yimi iyo ruuxa mar keliya la yimi dee kala dembi badan kala ciqaab badan laakiin waxa weeye xagga dembi waa ka siman yihin burista uu imaamku buraayo waa ka siman yihin marka hadal yar baan idhi oo yani marka aan yani marka naqligaan sheegi doonaan ka horreysiyo laa yuujadu fi shariicati tanziil شراعة منزل قال به الإمام دليل صحيح من نص أو إجماع أو قياس صحيح يدل على أن شيئا ما سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تركا يكون بالمرة أو المرتين أو الثلاث أو العشر أو المئتين أو المئة أو الألف معصية دون كفر ويكون بأكثر من ذلك كفرا ناقلا عن الله يعني شرعة واحد دليلا لو به المعير in mas'alo masaa-isha ka mid a marka ama labada ama saddexda ama afarta ama tobanka labaatanka boqolka labada boqol kunka aan lagu gaaloobayn wixii ka badan lagu gaaloobayo shareecada wax daliila marna waa looga heli maayo yani dembigaasi noocu doonaba ha noqdo waa jiraan mashaayikda qaarkood oo masaa'il iyagu markaa waxa weeye ku tegey laakiin wax daliiloo taxdiidkoodaasi leeyahay ma jiro masaaishan haddaan wax ka misaaliyo mas'alo culamadu waagii hore tilmaami jirtay iyo mas'alo culamada mucaasiriinta qaarkood iminka tilmaameen baan kollay garanayaa masalada culamadii hore tilmaami jireen waxay ku saabsanayd waa taariku salaadka culamada qaar waxay qabeen hadduu mid ka tago ku gaaloobi maayo wixii ka badan buu ku gaaloobaya laba hadduu ka tago ku gaaloobaya culamada qaar waxay qabeen labada ku gaaloobi maayo ta saddexaad buu ku gaaloobaya salaada saddexaad hadduu ka tago culamada qaar waxay ahan saddexda ku gaaloobi maayo wixii ka badan hadduu ka tago ku gaaloobaya culamada qaarkood waxay yidhaahdeen haalibka cumrigiisa haddaanu tukan waa gaal qaar kale waxay yidhaahdeen maya hadduu marmar tukado yacni markaa gaal ma aha ee abadan markuu salaada uga tago si kulliya markaasuu gaal yahay masaaisha waxa weeye taxdiidaadka ay sheegeen wax daliila male wax daliila male laakiin way jirteen oo culamadii hore waa tilmaamay culamada mucaasiriintu qaarkood waxay sheegeen masalada xukmi bikayri ma anzala marka laga hadlayo yacni qadiyadda iyo qadaayaadka fara badan bay kala saareen oo in waxa weeye ay tahay dhacdo iyo inay tahay xukun joogto ah ama dhacdooyin fara badan qaarba sibay u cabireen ayay kala saareen laakiin calaa kulli xaal waxaynu leenahay tafriiqaadkaasi daliil ma laha ee shaygu waa inuu ama laftiisu marna ha lala yimaado gaalnimo noqdaa ama waa inuu macsiyo aan gaalnimo ahayn oo istixlaalka dembiyada kaleba ama juxuudka ay ku noqonayaan kufriga inuu ku noqdo mooyaane si kale waa inaanu gaalnimo u ahayn labadaa waxaa kama dhexeeya labadaa waxba kama dhexeeya masalan yaa la odhan karaa cayda rasuulka sala allahu alayh wasalam la caayo marka lagu gaaloobi maayo wixii ka badan baa lagu gaaloobaya sababtu waa maya hadduu qof yidhahdo bal ka waran hal mar hadduu caayo ku gaaloobi maayo lakin wixii ka badan waa ku gaaloobaya waxaa la ohanaya waxaad ku hadashay waa baatil yani waana bidca iyo dalaa marka waxa weeye shaygu hadduu yahay mukafir hadduu yahay halkiisa mar waa inuu gaalnimo noqdaa oo markaa tafriiq la odhanayo cadadkaasina gaalnimo maaha wixii ka badanna waa tahay waxay u baahan tahay cadadka waxaa lagu kala saarayo daliil waatuu sheekh albani odhan jiray markay masaa-isha kala murmaan qadaayaadka markaa waxa mucayarka ah waatay ohan jireen waatay odhan jiray mama markaa lagu gaaloobaya marka saddexaa lagu gaaloobaya miya ma afarta ma shanta taxdiid waxa la yidhaha masalan karti yani fatwadiisi markaa fiicnay ee culamadu markaysaga ibn bazi ammaaneen ibn cuthaymiinba yani waxa wey waa fatwa qayima marka waxa weeye wax taxdiida ma sheegi karo oo ma odhan karo tobankaa lagu gaaloobaya wixii ka tobankaa lagu gaaloobaya wixii ka yar lagu gaaloobi maayo ma odhan karo marka qaacidadan asalkeeda waxa odhanaya ibnu taymiya oo ibnu taymiya waxa u yihi إن الجنس المبيح للدم لا فرق بين قليله وكثيره وقليله وخفيفه في كونه مبيحا للدم جنس قديد بنايا فرق مكة لها إن في سير إن في صبر إن في سعادة إن في خفيف inuu dhiigga banaynaayo xaggaa marka laga eego farqi kuma kala laha sawaaء kaana qawla aw ficla karidati wالzina wاlmuxaarabaةi wanaxwi dalika wahada huwa qiyaas اlusuuli faman zacma ana min alaqwaali aw اlafcaali ma yubixu dama ida kasura walaa yubixuhu maca alqilati faqad kharaja can qiyaasi اlusuuli faman zacma kii sheegta buuli ana min alaqwaali inay orahyada ka mid tahay aw ilafcaali ama ficilada ka mid tahay maa yubixu dama wax dhiiga banaynayo idaa kasura hadduu bato banaynayo walaa yubixuhu maca alqilati aan banaynaynin hadduu yaraado faqad kharaja can qiyaasi lusuuli qiyaaska markaa qiyaasulusuul la yidhahdo waa ka baxayo yani umuurihii markaa isku nooca ahaa buu kala farqiyey walaysa lahu walaysa lahu dalika ila binafsi yakunu asla binafsihi walaa nafsa yadulu cala ibaaxati lqatli fi lkasiiri duna alqaliil yani umana sugno uma banaana inuu sidaas yidhaahdo oo kala farqiyaa labadaa shay inta yar iyo inta badan mooyaane inuu nas yani markaa laf ahaantiisu casala inuu uhayo mooyaane wax nasoo tilmaamaya inuu shay dilka baneeyo hadduu farabato oo shaygaa qofkaa la dili karo hadduu yar yahayna aan la dili karin lama hayo wamaa dahaba ilayhi lmunaazicu yani abaa xaniifata waasxaabah wuxuu yihi waxa markaa munaasic uu ku tegay iyo asxaabtiisuna fii qawlihim laa yantaqidu alcahdu bisabdi nabiy sala allahu alayh wasalam walaa yuktalu diniyu bidalika walakin yucazaru cala idhaari dalika waafta aktarhum biqatli waxa uu tilmaamayaa mas'alo kale ayuu soo qaatay oo waxa uu yihi yani qolada xanafiyada ayaa waxay yidhahdaan ruuxa mucaahadka ah hadduu rasuulka sala allahu alayh wasalam mar caayo lama dilaayo laakin hadduu iska caadaysto rasuulka uu caayayo waa yani dulmigii muslimiinta ku os noolaa ama mucaahadkii waa la dilaya marka tafriqay taas kala farqiyeen yani markaa daliil ma laha bulay wamaa dahaba ilayhi munaasicu min jawaazi qatli man kasura minhu lqatlu bilmusaqani waalfaaxishati fi duburi duna man qalla inama huwa xikaayatu madhabin waalkalaamu fi ljamiici waaxidu ila an qaal وإdا kاnت الأصول المنصuصة أو المجمع عaلyha مستaوية في إباxaة الdم بyn المرة الواaحidة والمراaت المتacadidة kاna الفرق bynهma في إباxaة الdم إثباaت حكم بlا أصل وlا نdيr bl عlى khلاaف الأصول الكلyة وذلika غyr جائزين يوضح ذلika أن ma yنqض الإيمان من الأقوال ystوي فيه واaحdه وkثيره وإn lم يصرح بالكفر فkma lw kفر بآية واaحdة بفريضة ظاهرة أو أو صب الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإنه كما لو صرح بتكذيب الرسول وكذلك ما ينقض الإيمان من الأقوال لو صرح به وقال قد نقضت العهد وبرئت من ذمتكم انتقض عهدي بذلك وإن لم يكرره فكذلك ما يستلزم ذلك من الصبر والطعن في الدين ونحو ذلك ولا يحتاج إلى تكريره الوجه هذا أنه إذا كثر من هذه الأقوال والأفعال فإما أن يقتل لأن الإنسان مبيح للدم أو لأن المبيح qadru maqsuusun fain kana alawalu fahuwa lmaطlubu wain kana aani kama xaddu dalika limiqdaarihi mubiixi liljami xadkiisu muxuu yahay buliy yani shayga waxba kama dhexeeya in la yidhahdo aqwaasha ama afcaashaas jinsigooda ha yaraado ama ha banaanaad ama ha badnaado ee dhiigga wuu banaynaya ama in la yidhahdo qadar gaaroo kamidaa dhiigga banaynaya haddii la yidhaahdo ka hore oo la yidhaahdo jinsigooda dhiigga banaynayo inta yar iyo inta badan mid walba waa ku rumoobaysaa fahuwa lmaluubu waa kala rabo wey wain kaana taani hadduu kalabaad yahay oo layihaha qadar maksuus oo kamidaa banaynayo dhiigga haddii la yidhaahdo famaa xaddu dalika almiqdaari lmubiixi waxaa lagu odhanaya wadaado qadarka dhiigga banaynaya maxay tahay xaddi markuu xadido ee tiro sheegay la yidhahdo intaa markuu sameeyo oo goorba dhiiggiisu banaanaanaya waxaa la odhanayaa daliil u keen cadadkaad sheegtay aad daliil yani cadadka ka badan iyo cadadkaa ku kala farqinayso hadduu daliil keeni waayo xujadiisii waa burte hadduu daliil keenana waa sugaya waa sugnaanaysaa daliil inuu keenaana ma suuragal aha oo qadri maksuusa xadkuu sheegayo yani markaa uu daliil usoo ogay walaysa liaxadi wain kaana taani fama xaddu dalika almiqdaari mubiixi liljamiil وlaysa لأحadi an yxuda في dalika xadا ilا bنص aو iجmاعi aw قiyاasi cinda man yara القiyاasa fi الmqadaraati والثaلaaثaة munتafiyaة fi mثl hada fainahu laysa fi اصuل qwl aw فicl yubix الdm minhu cadad مaqصuص وalaa yubixu أqل minhu إlى an qاal inama اstlqwl aw اlcmل mubيx للdm laa نصاab lahu fi الشharc وإنما الحكم معلق بجنسه يعني قولك إيا فعلك ديجا بنايا وحن نصابة أو ترقو أنا أو ديجا إنت أصاب بنايا إن شاء الله أرى الله يا نشو oo la odhanayo tobanka ama saddexda ama afarkaa dhiigga banaynayso oo la odhanayo intii ka yari ma banaynayso laakiin xukunku wuxuu ku xidhan yahay jinsigiisuu ku xidhan yahay wuxuu hadalkaa ku yihi asaalim almasluul calaa shaatim arasuul mujaladka labaad boqol iyo lix iyo toddobaatan ilaa boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dabcan jadiida wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ان شاء الله تعالى su-aaluhu aad bay u fara badan yihiin laakiin waxaan u gaabsan doonaa wixii ku tacalluqa mawduucii hadda aan ku jirnay iyo wixii asaga maaragta soo raaca insha allahu tacaala hay mawduuca hore su-aasha hore waxay leedahay dakarta fii muxaadaratika fi liimaan dakarta ana tarka alwaajibaat yadulu calaa dacfi aliimaani aw cadamihi fahimtu dalaalata dalaalatahu calaa dacf aliimaani fakayfa yadulu calaa cadamihi وهل يمكن أن يقال أن يقال ترك الواجبات الفعلية كلية يدل على عدمه وإذا لم يدل عدم الإيمان في هذه الحالة فمتى يدل العدمية
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد آه مسألة كل وكسو هذا الله أعماش يتعلق إلى هذا إيمانك هذا الكسر سن yacni camalka tegista laga tagaa marna waxa uu kutusiyaa yacni dacfu liimaan marna cadam liimaan hadal naqliya buu ahaa oo aan ka soo naqliyey sheikhu lislaam ibnu taymiya majmuucu fataawaha safxaddana waa idin sheegan marka hadalaan anigu cindigayga ka idhi maahe hadal aan ka soo naqliyey ibnu taymiye ayuu ahaa masterkiisina aan sheegay qadiyadda ku saabsan haddii waxa weeye waajibaadka tegista laga tagaa haddaynay kutusinin yani cadam liimaan ee dacfu liimaan kutusinayso goormay daf goormay cadam liimaan kutusinaysaa yani su-aashu malaha waxa uu rabay in la yidhaahdo yani waajibaadka tegista laga wada tago ficliga ee daahirka ahi iyadu waa kufri akbar oo ahlu sunna isla ogol de laakiin warka anigu ma sheegina war khilaafsan baan sheega oo ku saabsan ahlu sunnuhu afar camal inay isku khilaafeen tegista laga tagaa kufri akbara ma tahay mise ma aha waa salaada zakada soomka iyo xajka marka waxa weeye afartaa camal tegista laga tagaa waa khilaafun bayna ahli sunna ma cadamu liimaan buu tilmaamayaa oo kufri akbar baa ka dhalanaya mise cadamu liimaan ma tilmaamayo waxaa dhici karta dacfu liimaan inuu tilmaamo waa khilaaf bayna ahli sunna waljamaca aimadana aqwaashooda waa macruuf waa la ogsoon yahay marka mas'alada calaa kulli xaal waxay ku saabsan tahay camalka daahirka ah tegista laga tegayaa ee waajibaadka ahi mar waxay noqon kartaa yacni mid tilmaamaysa kufri oo haddii waxyaalo kale raacaan juxuud ama istikbaar iyo ashyaada la midka ah oo la isla ogol yahay taas marna waxa weeye kufri culamada qaar baa ku sheegay culamada qaar oo ahlu sunnaha ka midna waa khilaafsan yihiin oo waa marka afartaa camal laga tago ama mid ka mida laga tago yacni qofkuna inuu camal ka madhnaadaa mid dhici karta ma aha oo kolley iyo kolleyba camal waa samaynaya waa mas'ala iftiraadiya laakiin camallo gaara haddii loo jeedo afartaa camal khilaaf baa ku jira acmaasha wixiise ka soo hadhay tegista laga tagaa yacni kufri ahlusunnuu kamay dhalinin mujaradu tarki tegista laga tago keliya aan wax kala raacin laakiin ahlubidaca ayuunbaa ku gaalaysiiyey oo khawaarij iyo qolyaha la midka ah siduu xaafid ibnu rajabba uu sheegay oo kitaabkiisa fatxulbaariga kitaabulimaan markuu sharxayo siduu ku sheegay marka laakiin afartaa camalun bay ahlu sunnuhu isku khilaafeen wixii ka soo haray khilaaf kuma sugna inaan tegista laga tago keligii gaalnimo ahayn ahlu sunnuhu waa iska waa isla ogol yihiin inayna gaalnimo ahayne waxaa khilaafay un sidaas ahlulbidaca ayuunbaa khilaafay marka khulaafadii madhabtii ahlu sunno sidaas yada a weeyaan ama laakiin qowlka marka hadda la isticmaalo oo ragga qaar oo kutaabta ka midina aada ugu celceliyeen oo ku saabsan jinsul acmaal iyo aaxaad ulacmaal inay kala saaraan oo yidhaahdaan acmaasha jinsigooda tegista laga taga iyadu waa kufri akbar oo khilaaf ma laha ahlu sunna isku waafaqsan warka noocaas ah ee aaxaad ulcamal camallada midhmidhkooda marka laga tagay ahlu sunnuhu isku khilaafeen warka noocaas oo mucaasiriinta qaar ay ku celceliyaan rasaaisha qaarna lagu qoray sida daahirat lirjaa iyo kuwa la mida yani taas iyadu wax daliila ama asala ma laha sheekh markaa maxamed ibnu saalix alcuthaymiinna waa la weydiiyey dabeedna waxa uu ku jawaabay jinsu lacmaal iyo aaxaad lacmaal iyo afraad lacmaal waa dandanatun laa waraa taxtaha laa aaila taxtaha waa iska dandana buu yidhi yani markaa la iskaga markaa waxa weeye hunno hunno iska weeye yani wax ka hooseeya aynay jirin oo faa'iidi aynay ku jirin weeyaan ayuu markaa u yidhi marka waxa weeye calaa kulli xaal masalada ku saabsan acmaasha waynu ka soo hadalnay ahlu sunnuhuna siday yidhaahdeen waynu ka soo hadalnay khilaafka afartaa camal ku suganna waa soo sheegnay acmaasha kale inaan la isku khilaafsanayn tegista laga tagaa inaanu kufri ahayn keligii haddaan wax kale raacin oo juxuud ama istikbaar raacinna waa soo sheegnay marka waxa weeye mas'aladu waadix weeyaan marka wax kale hadday raacaan ayay itifaaqa ahlu sunne ku noqonaysaa kufri akbara ama haddaan wax kale raacin ahlu sunnuhu iskuma waafaqsana ee khilaaf baa dhexdooda ku sugan waalkhilaafu fii acmaali ljawaarixi hal yakfuru taarikuha aw laa khilaafun bayna ahli الsunnati waاljamaaca ayuu ku odhanayaa usuul wadawaabit fi takfiir ayuu wuxuu ku odhanaya cabdilatiif ibn cabdiraxmaan ibnu xasan sidaasuu utasriixinaya wallahu aclam